degmada baled xaawe ee gobolka gada ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan ciyaareed loogu magacdaray tartanka isdhexgalka bulshada kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xiriirka kubadda cagta degmada baled xaawe ee gobolka gado waxaana kasoo qeybgalay xiriirka kubadda cagta dhalinyaro badan oo ka kala timid degmooyinka gobolka gada iyo marti sharaf kale xasan cali oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta degmada baled xaawe ee gobolka gada ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ciyaaraha isdhexgalka bulshada waxaan leenahay hambalyo hambalyo boocbooc liigii noo soo socday asbuuc oo hay-adda saado oo iska kaashanaya ansiya ay noo qabteen oo galabta noogu eg waxaan farxadda la qaybsanaynaa walaalahanna boocbooc oo qaaday koobkii kuwa kalena waxaan leenahay hambalyo adinkuna waa qaadi doontaan insha allahu tacaala liigii galabta saasuu noogu egayahay waxaan muddo uu soo socday oo galabta gebageba noo ahaa insha allahu tacaala liiga kalena waan qaban doonnaa waxaan leenahay hambalyo guulaysta aad iyo aad bay u mahadsan tahay hay-adda saado iyo ansia oo ka kaalmaynayso waxaan kaloo rabaa ayagana inaan u mahad celiyo tiimkii isagana fiinaalka yimid ee dhabbad guushuu waxaa waaye waad guulaysateen meel fiican baad imaadeen insha allah waxaan rajaynayaa kulankan kulankiisa dambena inaad maxaa lii jira guulaysataan waxaan rabaa inaan halkan oga mahad celiyo intuu liiga socday awalan ciidamada amniga ee ku dadaalaya amniga liiga intuu socday gudoomiyaha sbortska gudoomiyaha dhallinyarada guddigii liigga ee maamulayey dhammaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cabdirasaaq cali iyo cabdiqaadir maxamed jaamac oo ka mid a kabtanada labada kooxood ee lagu soo xiray tartanka ayaa labada dhinac si wadajir uga mahad celiyey xiriirka kubadda cagta degmada baled xaawe ee gobolka gado waxaan halkaa uga hambalyaynayaa kooxda walaaleen ee booboocda ku guulaysatay tartankii saade ee dhigtay oo lix iyo tobanka tiim ahaa ugu dambeyn aniga ayaka isla imaanay goolkulaad bay nooga raayeen kubaddana waa caddaan iyo madow sagaashan dadka ciyaar fiican baan soo bandhignay annagoo saanka adag waa soo laabanaynaa insha allah waxaan u hambalyaynayaa maamulka isboortiska inta wanaagga samaysay ee hay-addan noo dhigtay insha allah waxaan rajaynaynaa annagoo saanka awoodba inaan soo laaban doono waxaana ciyaaryahan ka mid a ciyaartooyda boobooc waxaan halkan uga mahad celinayaa guddiga liiga albiitarayaasha guddoomiyaha degmada isboortiska hay-adda saado oo kaabkan qamaqaabisay oo waxaan dhan inay maanta meeshaan aan guushaan maxaan leeyahay maanta gaarnay liiga dadka noo qamaqaabiyey ay tahay guddoomiyaha dhallinyarada sidoo kaleeto dhammaan waan u hambalyaanayaa waana ku faraxsanahay guushaan maanta gaarnay wakhti badanaan soo dadaalnay ujeedka loo qabtay kulan ciyaareedka ayaa ahaa sidii loo samayn lahaa isdhexgal bulshiin bulshada ay nabad ku wada noolaadaan bulshadana ay isku iloobaan qabiil iyo qabyaalad